Maamulka iyo bulshada magaalada Dhuuso-Mareeb ah yaalanka baaqi in iyo ay sheegaan maalmo laga shaqayn doona nadaafad iyo bilicnagowga magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimada Galmudug Sayid Cali Dheganaas oo ku mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimada Galmudug ayaa waliba uu sheegay in la baahan yahay in maamulka uu ku faa'iideysada awoodda dhalinyarada isla markaasina waliba uu ka baaqay in abaabul xoog markaasi ka sameeya dhalinyaradaasi lanka shaqeeya nadaafad iyo bilicnagowga Dhuuso-Mareeb ee caasimada Galmudug
dhalinyaradu xooggii iyo maskaxdii labada way heedaa laakiinse maamulka degmada waxaa looga baahan yahay sidii uga faa'iidaysan lahaayeen awooddaas aadka u badan ee dhallinyarada ku jirta nadaafadda iska weedhaa dhallinyarade xitaa dadka waayeelka ah kuwa ardada dhallinyarada qeybaheeda kala duwan da-da dhexe intaba waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan weli hadduu maamulka tusaale kale maalmaha qaar u cayimo inay ka shaqeeyaan diyaar u yihiin laakiinse waxaan abaabul lahayn iyo waxaan hogaamiye lahayn ma soco karaan dabcan degmada waxaan kula talinayaa iyo madaxa xaafiiska dhallinyarada waxaan kula talinayaa in dhallinyarada la abaabulo bilicda magaalada dabcan markii wax badana ka qaldan hadeertana waa aragtay sida ogto meel kaste biyaa dhooban biyahaasna nadaafaddu ma roon hadda xaafadda waxaar caddoo kale ha ugu darnaato biyaa wada fadhiistay cidihii qaar way ka qaxeen iskaba dhaafeen beec laga shaqeeyay dadkii naftoodii ayaa khatar ku jirto meelna lagu ogeyn waan kula tali lahaa oo dhowr marba anugu inta markaa isku imaano waa iska wareysanaa marka dhibka u weyn oo dareemaysa inuu jiro waxaa waaye waa abaabul xoogan inuusan jirin
dhinakaad axmed cabdiqani daahir oo ku mid ah dhalinyarada abaabulka wadda iyo bulshadanka baaqi iyo ku shaqeeyan nadaafada magaalada dhallinyarada caasimadda waxaan ugu baaqayaa in ay iyagu tiimtiimta isku abaabulaan ama koox koox ku xifaaltamaan xaafad walba xaafadan ka qurux badanta in la yiraa ama degmaba degmadan ka qurux badanta in la yiraa wadooyinka furaan waayo mashaakilo badanaa jiro magaalada aada loola socdaa waa yaryihiin wadooyinkeeda sidoo kale guud ahaan bulshada guud ee caasimadda dowlad goboleedka waxaan ugu baaqaa in ay sameeyaan tiimam ama qaybo kala duwan ama maalmo gooniya ta samaystaan usoo baxaan caasimadda bilicdeeda ka shaqeeyaan maalinta bilic soo celinta la baxaan ka shaqeeyaan oo mas-uul wareeda laga dhigo oo si toosa looga shaqeeyo hadday dhir ahaaled wadooyinka la dheereeyo wadooyin cusub hadda la dhisooyaa oo dhismaheedu dhammaaday qaar qaarna dhisaa in la dhereeyo magaaladii iyadana ugu baaqaa sidoo kale magaalada caasimad waaye caasimadna bulsho badana isku dhex aragta waana muraayadii dowlad goboleedka markii oo la imaado magaalada caasimadda waxaa laleeyahay meeshaan waa caasimadii magaalada dhuusmareeb galmudugay u tahay laleeyahay